qiimaha kordhaya ee maciishada soomaaliya waxa uu soo socday in muddo ah oo maalinba maalinta ka dambaysa sicirku waa uu kordhayay hadda oo lagu guda jiro bisha soonqaad waxaa arrinta uga sii daraya mashaakilka ka taagan badda cas maadaama soomaaliya ay ku tiirsan tahay badeecadaha laga keena dalka dibaddiisa burcadbadeedda soo laabatay iyo weerarada maraakiibta ee xuutiyiintu samaynayaan waxay hoos u dhigayaan rajada laga qabo in maciishaddu ay soo jabto ganacsatada ku nool magaalada muqdisho waxay sheegayaan in qiimaha badeecadda ee kordhaya uu xitaa saamayn taban ku yeeshay macaamiishii ay heli jireen qiimaha maciishadda waxbaa ku darsamay oo sanadihii hore marka loo fiirsho wax badanaa ku darsamay wax badanaa iska bedelay waxaa isbedelay xagga dhaqdhaqaaqa iyo maciishadii iyo wax kale iibsigii xoogaa waxbaa ku darsamay maciishadoo kale cunooyinkaoo kale wax badanaa ku darsamay waxyaabaha quutuldaruuriga ma la rabin in wax ku darsamaan sida waxa nafta biniaadamka aysan ka maarmin laakiin saasay tahay wax badanaa ku darsamay iyadoo loo eegayo waaqaca iyo xilliga aan joogno markaan culayska ugu weyn waxaa hadda la kulmaya bulshada oo tahli kari waaysan in qiimaha maciishaddu maraysa ay wax ku iibsadaan sababtuna waa daqliga celcelis ahaan soo gala qofka soomaaliya jooga oo aad u yar marka loo barbardhigo dalalka ay xasiloonida siyaasiga ah ka jirto marsole waxaan dareennaa markaan muqdisho joogno in xilliga soonka raashinka burka saliidda bariiska baastada timirta caanihii waxyaabihii maaragtay ummaddii u baahnaayeen lagu qaaliyeynayo marka waxaan soo jeedin lahaa in ummadda maaragtay loo naxariisto oo si normal wixii lagu wado dhaqaalayahanada soomaaliya ayaa ku doodaya in mashaakil dabiici ah iyo kuwa aadanuhu abuuray oo isbiirsaday ay sabab u tahay qiimaha kordhaya ee maciishadda soomaaliya soomaaliya oo wax soo saarkeeda uu yar yahay waxyaaba bannaanka laga keenan ay ku tiirsan tahay dhibaatooyinka dhaqaale ee bannaanka ka dhacata soomaliya way saamaynaya tusaalahaan waxaa ka mid ah covid nneteen-ki oo kaleenta saamayn wuxuu ku yeeshay soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalayay qiimahoodina sar u kaco waxaa kaloo ka mid ah abaaraha badan waxay keenayaan soomaaliya waxyaabihii laga isticmaalaya qiimahoodina sar u kaco waxaa kaloo ka mid ah wax loo yaqaano soomaaliya marka loo fiidhiyo maadaama wax soo saarkeedana uu yar yahay tusaale ahaan dagaalka ka jira yukrain iyo raashka asana wuxuu keenay ina micnaha soomaaliya wax soo saarkeeda maadaama uu yaryahay wadamakaas waxay ka keensanayeen qiimahoodiina sarukaay keenayaan faktoriskaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno shaeyaasha soomaaliya laga isticmaalo qiimahoodiina saru kaco qiimaha raashinka soomaaliya ayaa kordhay xilli dowladda dhexe ay dadaal ugu jirto kor u qaadista daqliga canshuuraha gudaha dagaalka al-shabaabna ay si weyn uga mashquulsan tahay iyo arrimo kale oo siyaasadda la xidhiidha dadkuna waxay doonayaan in la helo xal siyaasi ah oo arrimaha qiimaha raashinka kordhaya lagu xallilo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho